warmaatintihiin dagaaladaas waxay ahaayeen dagaal dardaro ah ee dad qabaa-il ah ee maleesiyooyin ah ee wata hubkii iyo dadkii dawladda oo dhulbaaadkii ku talagalay iyo inay dad masaakiina beerood iyo dhulkood dhacaan soo qaaday kabacdina dadkii deegaanka ayaa iska caadiyey ma garatay waayahay ciidamada aada sheegayso inay dhulboob ahaayeen samaa dhulboob aad ku tilmaantay xagee bay ka duulaan tageen iyagu ciidamadaas
waxay ka duulaan tageen magaalada beledweyne waa ciidamadii macnaha iyagoo shaatigii dawladda huwan oo dharkii dawladda wata gariibkii dawladii hubkeediina wata ayay dhulkaa u duulaan tageen waxayna ku salaysnaayeen qaad beeleed bay u abaabulnaayeen oo dhulbalaati iyo yacni sidaan kuu sheegay qaad noocaas ayay dagaalka ku galeen kadibna bishii deegaanka soo tegey waa tahay adigu saad ku ogaateen haddii aad tihiin odayaashii dhaqanka in ciidamadaasi ay ku socdeen ciidamada doonaya dhulbalaarsi
waxaan ku ogaanay dee faatimo qarsoona waa iska caddahay cid kastoo soomaaliya og dagaalkanna ma hadda ma dhixin wax badan buu soo noqnoqday yacni waxa waaye faatimid qarsoon ma aha mid caddayn u baahanna ma aha yacni wafdi dawladda fatahdaa dhowr jeer buu xasuuso raadinaha ayuu a tegey wixii jirana waa lasoo ogaaday marka taasi caddayn uma baahna walaalkay ma garad waayahay dadka u sharax bal deegaankan defo oo inta badan ay dagaaladu kusoo laalaabteen qiyaas ahaan inta uu u jiro degmada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo aad sheegayso ciidamadii duulanka ku qaaday inay ka duulaan tageen
deegaanku wuxuu jiraa ilaa iyo adigu afartan iyo toddoba kilomitr wuxuu ka xigaa waqooyi wuxuu ka xigaa oo dhinaca xuduudka etoobiya xaggeedu ka xigaa magaala beledweyne madarad waa gartay laakiin inta badan dagaaladu waa ay soo noqnoqdeen inta dagaalo fara badanna halkaasi
wallahi waxa waaye yacni kulley itaal waa lagu kala itaal furan yahay sababtoo ah nin oo yacni uu boob raadinaayo oo meel dheer kasoo duulaayo iyo nin deegaankiisii jooga isku itaalba ma aha mar walba waxaa itaalka iska leh yacni ninkii xaq u dirinayo deegaankiisa difaacanayo dulmi aan ku socon ilaahay baa kaalmeynaya yacni oo yacni diinteenna waxay sheegaysaa qof kasta oo yacni boob ah ama yacni qaadicu dariiq ah inuusan yacni ilaahay raalli ka ahayn kaalmana uusan helayn shareecada islaamkaaba sheegaysa ma garat dawladda federaalka amaba maamulka gobolka hiiraan ee halkaasi ka arimiya maxaa u diiday in arrintani uu wax ka qabto
in badan baanu u bandhignay waa baaq baan ujeedinay maamulka gobolka dawladda dhexaan baaq ujeedinay wafdi wafdi bay soo direen way arkeen yacni wax layska indatiri kara ma aha inay wax ka qabtaana yacni kulley ilaa hadda waxay ka qabteen ma jiro marka waxaa wanaagsan lahayd ama yani soomaali ahaan ama yani federaal ahaan dawladda soo farageysa waxyaabahaas oo kale cid waliba xaqeeda inaan lagu tuman inay dawladda ku shaqayso ayadaa dadka u doorteen ma garan karna waxay uga gaabisay laakiin wax hadda ay ka warnanayo dawladdu ma aha ma
maalmahani waxaa soo baxaya warar sheegaya in maamulka gobolka hiiraan oo u hogaamiyey cabdilfataax xasan afrax in ciidamada amisom uu u dalbaday inay faragelin ku sameeyaan dagaalada soo noqnoqda inta badan ka dhacaya deegaanada defow iyo sidoo kale deegaankii kale ee kabxanley ahaa oo hadda aada moodo xaaladiis xoogaa inay yara degan tahay taas ma idin soo gaartay haddaad tiin odayaashii dhaqanka ee defow ku sugnaa nama soo gaarin nama soo gaarin nama soo gaarin maamulka waa waa waa wargelinay waa u baaqnay si kastaan wax ugu sheegnay yacni ciidamada amisomna kulley waxa waaye yacni soomaali dhexdeed waa ciidamada nabad ilaalina oo yacni caalami ah cidda macnaha yacni soomaali dhexdeed wixii ka jirana waa looga fardiduwan yaho dawladdan rabaa inay amarto oo ay tiraa beelaha la kala xilto ama ciddii gardaran deegaankeeda yacni ha ku sugnaato inay dhahay dawladda inay amar ka helaan ayay macnaha ayay intaasa macnaha yani ay noo sheegeen maadaama soomaali dhexdeeda ama qaab beeleed dagaaladu yihiin waxa anagu waxaan ku hawlgeli karnaa amar dawladeed intaasay nagu yidhaaheen amisom naftarkeeda xataa waa u bandhignay ma garat odayaal warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen islamarkaana sida ay u hadlayaan u muuqday inay kasoo jeedeen beesha kale idinla dagaalamaysa in deegaanadaasi ay kula dagaalamayaan ciidamo ay ku tilmaamaan inay kasoo horjeedaan nabad iyo horumarka taasi maxaad kaga jawaabeysaan
taasi waa iska caddahay waa iska caddahay walaalkay taasi waa iska caddahay waxaa nabadda iyo deegaanka kasoo horjeeda ciddii duulaan ah ee ku duulaysa xoolo islaameed beero islaameed dhul islaameed ninkii ku duulayaa kasoo horjeeda nabadda marka odayaashaas kuwa odayaal lama dhigi kare yani waa moryaan calaashaan ka turjumaya kuwa soo duulaya macna dhulka ay tarayn goobaya mooriyo u hadashay waa oday lama dhigi karo way iska caddahay soomaaliya o dhan bay u caddahay iyo ummadda o dhan ninkii kusoo duulay dhululsalayn kaasaa kasoo horjeeda nabadda kaas ma kara
xukuumadda federaalk ee soomaaliya maalintii shalay ahayd waxay magacaawday guddi isla markaana ay ugu tala gashay inay nawadeeyaan isla markaana ay xal degdeg ah ay ka gaaraan dagaalada ka dhacaya gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanadan aad ka hadlayso xukuumadda iyo sidoo kale baaqeeda iyo guddiga ay dirtay siaad u aragtaan mise idin soo gaaray baaq waxa waaye xukuumaddu maalin kasta guddi baa la magacaabaa yacni loogu magac bixinayo inay beelahaas kala celinayaan kaasi marka guddi jira ma aha waxaan u aragnaa yacni ciyaar ciyaar baan u aragnaa wax weli inaa taasi waxaan u aragnaa dawladda inaanay diyaar u ahayn inay macnaha arrinkaas soo farageliso maalin kasta in guddi la magacaabaana wax macna samayn mayso kolley dee ninkii dhul uusan ahayn ama yacni meel uusan ahayn kusoo duulo inuu boobo doonayana kolley waxaa cashar ugu filan inta hadda yacni ay indhahooda ku arkeen ama soomaaliya o dhan waxay markhaanti ka tahay labaatankii sano reere reere boo ka xoog badiya dhulkooda qabsooraa loo waayo marka waa doqonnimo waa feker doqonnimo aan leenahay yacni fekerka noocaas dad kusoo duulayo waayahay nabadoone dawladda federaalka yurub maxay u diidan inay xal waara ka gaarto islamarkaana go-aan degdeg ay ka qaadato dagaaladan soo laalaabtay ee deegaanka kabxalinay lagu qaaday wallahi dawladda federaalka yacni waxa waaye waxay u eg tahay mid lumisay kasbashadii shacabka mid lumisay bay u eg tahay yacni me meeshan keliya maana dhul badanaa dagaal ka socdaa kolley iyadaa macnaha laga mas-uuliyad saaran waayo laakiin mas-uuliyadeedi iyo kalsoonidii shacabka inay lumisay ayaa meeshaas ka muuqata yacni usoo jeesa inay arrimaha waajibkeeda gudatana ma waajibkoodii inay ka gaabiyeen intaas un baan garan karnaa ma garat xildhibaano iyo siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanadan hadda ay dagaaladu ka dhacayaan dawladda federaalka gaar ahaan ciidamada dawladda ay ku sugan hiiraan waxay ku eedeeyeen in dagaaladaasi iyagu ay lug weyn kuleeyihiin adigu ta wa yani waa la qabnaa oo hiiraan waxaa jooga yacni oo ciidamada dawladda lagu sheegay kuwa kusoo duulaya dadka shacabka ah waa saati qabiil huwan ma aha ciidamo dawladeed yacni mana dhihi karno inay yacni macnaha maamulka degmada hiiraanna waxaaban u aragnaa laftarkiisa inuu abaabulka yacni qaab beeled inuu wax usoo abaabulayo yani uu qayb ka yahay yani dagaalada xaqdarada meesha lagu hayo madarata inta badan ciidamadan ku sugan qaar kamid ah gobolada dalka gaar ahaan gobolada dhexe iyo koonfurta meelaha ay ku sugan yihiin waxaa ka dhaca dagaal beeleedyo inta badan ay ku qaadaan deegaanada qaarkood waxaana lagu eedeeyaa in ay ka dambeeyaan ciidamada dawladda federaalka ay u dirtay ee deegaanadaasi maxay kula tahay adigu waana waxaana tahay nabadoon in badan usoo joogay wax badanna inay ka og dagaal beeleedyada dagaal beeleedyada soo laalaabtay ka dhacay koonfurta iyo sidoo kale bartamaha dalka muxuu ku leeyahay dagaalaas waxay ila tahay sabab kale ma leh macnaha ciidamada yacni oo yacni daafaha jira ama furimaha jira ama meelaha dagaaladu ka dhacayaan ayaan u bislayn ciidan dawladeed oo yacni waxay waxaa useengeli dadka weeraraya ama dagaalka ridaya waa wax u abaabulan qaab beeleedo yacni dhar ciidan unbay wataan yacni uma bisla umana diyaarsana ciidan dawladeed waa intaas sababtu ma garat waa tahay soomaaliya sida muuqata dadku waa ay horumareen wax badanna waa laga gudbay sidaan ognahay marka dagaal beeleedyadan inay soo laalaabtaan ma kula tahay in qabaa'ilada soomaaliyeed ay dani qabaa'il baanay dani ugu jirin dawladdaanay dani ugu jirin nabadaanay dani ugu jirin waxa waaye waa ku horaan kugu sheegay waa feker doqonnimo ah cidda saacadan dagaal wada labaatan sano kabacdi markii la rabay soomaaliya inay horumar gaarto ummadda macnaha wixii lasoo maray ay ka mayrato cidda yacni iyadoo siyaasi dawladeed wadata dagaal hurinaysa waa feker doqonnimo ah mid lagu lagu gaarayana ma aha ma garata waan gartay nabadoone maxaad ugu baaqaysaa xukuumadda federaalka oo waajib uu ka saaran yahay waddankan islamarkaana iyadu maalmahan ku hawlan xasilinta waxaan ugu baaqayaa wax kale ugu baaqi maayo inay arrimahaas farageliso ay cadaalad macnaha ay cadaalad fasho aanay lumin kalsoonida shacabka dawladdu shacabka ma maaranto intaasaan ugu baaqayaa macnaha wixii loo idmaday waajib macnaha yacni cad inay ka qabato iyadoo cadaalad falaysa si aanay kalsoonida shacabka u luminin intaasaan ugu baaqaya horena waa ugu baaqnay waayahay dadka ku dhaqan deegaanadan ay ka dhacayaan dagaalada isla markaana lagu duulaya iyagana maxaad ugu baaqaysaa maadaama deegaanadaas aad kasoo jeedo imakadan aad ku sugan tahay deegaanadaasi waxaan ugu baaqayaa inaanay macnaha aysan yacni inaysan ku fogaan macnaha ama aysan la taraarixin gardarada loogu soo duulay ciddii kusoo duushay inay isdifaacaan laakiin wixii ay iyagu markaas yacni aysan qayb ka noqon cidda hurinaysa ama dulmiga wadda inaanay qayb ka noqone inay isdifaacaan inaynan ka barano yacni dulmi inaan sii dilin intaasaan ayagana ugu baaqaya
aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa mid kamid ah odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda deegaanada kabxalle iyo deefa oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen dagaalo halkaasi lagu qaaday nabadoon waa mahadsan tahay